In ka badan lixdan arday oo wax ka barata xarunta baaritaanada iyo tababarka caafimaadka UNAIDS ee magaalada Beledweyne ayaa loo soo xidhay tababar muhiim ah oo ku saabsan tallaalka carruurta. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay maamulka xarunta ayaa loogu talagalay in lagu horumariyo xirfadaha ardayda dhigata culuumta caafimaadka si ay u yeeshaan aqoon iyo waayo-aragnimo dheeri ah oo ku saabsan qaybaha la xiriira adeegyada tallaalka. Dictor Yaxye Cabdulaahi Ciise oo ka mid ah macalimiinta machadka UNAIDS isla markaana ah macalimiinta bixinaysa tababarka ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay.
Waxaa gudaha xarunta ka furmay ama lagu qabtay training ama program ku saabsanay tallaalka ama waxa loo yaqaano EPI Expanded Program Immunization kaasoo ay xarunta soo qabanqaabisay tallaalkana wuxuu soconayaa muddo laba beri ah maalinkii shal ahayd oo si khulaasa ah ardada casharada loo siiyey maantana ay qaadan doonaan si complete oo dhammaystiran practicada ay qaadan doonaan runtii tallaalkan waxyaabaha aan u qaban waxaa ka mid ah magaalada waxaa ka jira cudurro fara badan inta ugu badan waxaa si gaara loogu qaadanaya waa cudurrada caruurta ku dhaco xilliyada caruurta oo childhood diseaska loo yaqaano sida lixda cudur ee dilaaga ugu waaweyn oo difateeriyada bertosiska tetanaska misliska booliyada iyo tibeyda kaasaa dhammaan lagu baraya ardayda sida tallaalka magaciisa in la baro in la baro amountiga ama xadka laga qaadanayo sidoo kale in la baro dowska ama qiyaasta laga qaadanayo sidoo kale in la baro ruudka ama meesha qofka tallaalka ama canuga laga siinayo sidoo kale tallaalka xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhammaanayo tallaalkan waxaa ka faa'iidaystay arday kala duwan oo dhigato jaamacadaha magaalada iyo ardayda wax ka barata xarunta united waxaana tallaalkaas ka faa'iidaysatay in ka badan lixdan arday runtii waxaan isleeyahay wuxuu ka bedeli doonaa wax badan maadaama tababarka boqolkiiba sagaashan wax ka badan uu ahaa practical una ahayn cashir haddii cashir keli uu yahay badanaa ardayda waxay wax ku fahmaan waa qaab practical ah annaga tababarka aan qaban wuxuu tababarda kale kaga duwan yahay ardayga tallaalka iyo sharaxaadda uu qaato waxaa loo tusayaa qaab practical ah in tallaalka naftirkiisa la tuso in qalabka tallaalada loo isticmaalayo la tuso in cashiro la siiyo marka ardayga markuu maanta trainkan dhamaysto shahaadada qaata laba beri inkastoo talaalka aan lagu soo koobi karin laba beri laakiin haddana waxaan isku dayeynaa bal inta ugu muhiimsan oo bayska ah oo muhiimadda ah inaan fahamsan marka ardayga markuu talaalkan u dhamaysto wuxuu awood u leeyahay inuu yaqaano talaalka muhiimadda uu leeyahay inuu yaqaano talaalada magacyadooda inuu yaqaano xilliyada lakala qaato dowska laga qaato waxaan uga baaqaya runtii inaysan waxa maanta ay barteen inaysan halkan ku ekeen cilmiga waa ballaaran yahay talaalka inta ay maanta qaateen kuma sii eko in waxa ay qaateen in cilmi badan ay kasii raadiyaan jaamacadaha ay kasii bartaan in